إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada daynayle ee magaalada muqdisho ayaa ka badbaaday weerar qarax loo adeegsaday oo lagu qaaday guri uu ka degan yahay magaalada muqdisho sarkaal iyo saddex askari oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay dagaal xalay ka dhacay magaalada dinsoor dagaal xoogan ayaa waxaa lagu qaaday ciidamada itoobiya iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya kuna sugan magaalooyinka garbahaari iyo buurdhuub ee gobolka gedo dagaalo iyo duqaymo ka dhana ciidamada yuganda iyo kuwa kenya iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya ayaa xalay ka kala dhacay shabeellaha hoose iyo jubbada hoose munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynaya tartanka raxmatan lilcaalamiin ayaa waxa ay ka dhacday degmada jilbe ee walaayada jubbooyinka taa oo ay ka soo qayb galeen ilaa iyo saddex boqol oo ruux culays weyn oo dhanka amniga ayaa soo wajahay gaadiidleyda iyo rakaabka ku safra inta u dhexaysa magaalooyinka beledweyne iyo matabaan oo gobolka hiiraan ka tirsan ka gadaal markii dilal halka ay ka geysteen kooxo hubaysan wakhtiga dowladda federaalk ayaa sii dhammaanaya iyadoo shir ka dhan ah madaxweynaha oo doonaya inuu kursiga ku sii nagaado loo aaday dhanka magaalada garowe dowladda federaalk ah ayaa nin weriye ahaa waxay u magacowday in waafayeen u noqdo sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga oo diyaar garooba dhegeystayaal isagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن gudoomiyaha degmada daynayle ayaa waxa uu ka badbaaday weerar qaraxa oo la rabay in asiga lagu dilo sarkaal iyo saddex askari oo ka tirsanaa koonfur galbeedna waxaa lagu dilay degmada dinsoor dagaal xooganna waxaa xalay lagu qaaday ciidamada itoobiya iyo kuwa soomaalida ah ee ku sugan magaalooyinka garbaharey iyo buurdhuube oo gobolka geda ka tirsan geesta kalena dagaalo iyo duqaymo ka dhana ciidamada uganda iyo kenya iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya ayaa xalay ka kala dhacay deegaano ka kala tirsan shabeellaha hoose iyo jubbada hoose wararkaas waxaa isku soo duway maxamed daahir calasow mar kale habeenkii xalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgallo ka fuliyey qaybo ka mid a gobollada banaadir shabeellaha hoose jubbada hoose hiiraan gado iyo gobolka baay haddaan ku horumarno magaalada muqdisho qarax xoogan ayaa lala eegtay guddoomiyaha degmada dayneeleh ninka lagu magacaabo jacfar kaas oo dhibaatooyin xoogan ku haya dadka ku dhaqan degmada dayniile ee gobolka banaadir qaraxa ayaa ka dhacay guri guddoomiyaha dayniile uu ka degan yahay isgoyska dabka ee magaalada muqdisho qaar ka mida ilaalada guddoomiyaha badbaaday ayaa ku dhaawacmay qaraxa marar badan jacfar waxa uu ka badbaaday iskudaya dil oo ay qorsheeyeen ciidamada shabaabulmujaahidiin shabeellaha hoose waxaa xalay la weeraray saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka meelaha dagaalada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah garoonka baraawe iyo deegaanada biyamaalow iyo buurcolow oo ka tirsan shabeellaha hoose dhawaqa rasaasta la isweedaarsanayay ayaa laga maqlayay goobaha laga dagaalamay iyo meelo ka baxsan idaacadduna weli tafaasiil kama aysan helin khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi geeska kale jubbooyinka waxa ay mujaahidiinta al-shabaab xalay ka dagaalameen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin afmadow hosingow iyo cabdalla biroole marar badan goobaha aan soo xusnay waxa ay martigeliyeen weeraro ka yimid xarakada shabaabulmujaahidiin diinsoor oo dhacda gobolka bayna xalay waxaa ka dhacay dagaal xoog leh oo u dhexeeyey ciidamada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee caratuurka u ah ciidamada itoobiya ee ku go'doonsan gudaha degmadaasi laba weerar oo qorshaysan ayaa lagu qaaday laba xero oo ciidamada soomaalida ah ay ku leeyihiin diinsoor waxaana la xaqiijiyey in dagaalkaasi lagu dilay afar askari oo uu ka mid yahay taliyo horin laguna magacaabo garuun dagaalka mujaahidiintu waxa ay ku soo furteen hal qori docda kale hiiraan xalay waxaa ka dhacay dagaallo iyo duqaymo ka dhan ah ciidamada soomaalida iyo kuwa jabuuti mujaahidiintu xalay waxa ay dagaal iyo duqayn ku ekeeyeen saldhigga ciidamada jabuuti ee jalalaqsi isla xalay waxaa la weeraray saldhigga ciidamada jabuuti ee beledweyn sidoo kale ciidamada shabaabulmujaahidiin waxa ay buuloburte ku weerareen ciidamada maamulka hirshabeelle ee ku sugan buundada buuloburte oo ka tirsan gobolka hiiraan geeska kale gobolka gadow wararkay naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in mujaahidiinta al-shabaab xalay ay weerareen ciidamada itoobiya iyo kuwa soomaalida ah ee ku sugan magaalooyinka garbahaaray iyo buurdhuubo xabashida ayaa lagu weeraray degmada buurdhuubo halka askarta soomaalida ahna lagu weeraray magaalada garbahaaray howlgalladan ayaa ku soo aadaya xilli xarakada shabaabulmujaahidiin saacadihii lasoo dhaafay muqdisho iyo meelo kale oo dalka ka tirsan ay ku dishay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaa si isdaba joog ah xillida habeenkii u dhacaya weerarada iyo howlgallada qorshaysan oo ay qaadayaan ciidamada shabaabulmujaahidiin xilli shisheeyaha iyo la jirayaashooda soomaalida ah quwadda ay isku halaynayeen ee maraykanka uu dib kaga guranayo gudaha dalka soomaaliya oo in muddo ah uu ku hayay faragelin isagoo caawinaya shisheeyaha afrikaanta iyo dowladda federaalka munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynaya tartanka raxmatan lilcaalamiin ayaa waxa ay ka dhacday degmada jilbe ee walaayada jubbooyinka taa oo ay ka soo qayb galeen ilaa iyo saddex boqol oo ruux cabdisamad cabdulaahi ayaa ka warramaya tartankan oo ciwaankiisu uu ahaa raxmatan lilcaalamiin oo shacaar looga dhigay ugu gargaar nebiga sala allahu calayhi wasalam gacantaada ama carabkaaga ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka shan iyo tobankii bishii hore ee rabiicu thaani sannada kun afar boqol labiyo afartanka hijiriyada ayay ahayd markii wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ay ku dhawaaqday tartan furan oo loogu talagalay difaacidda nebiga sala allahu calayhi wasalam iyadoona lasoo bandhigay nooca tartanka wilaayada ayaa sheegtay in tartanka uu yahay mid ay si wadajir ah uga qayb qaadanayaan guud ahaan dadka ku dhaqan degmooyinka wilaayada jubbooyinka rag iyo dumar intuba kaasoo looga qayb qaadanaya khadka carabiga oo qoraal ah gabayo carabi iyo soomaali tartankan ayaa soo idlaaday soddonkii bishii hore ee rabiicu thaani iyadoona ay kasoo qaybgaleen ku dhowaad saddex boqoloo ruux oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ka koobnaa dad waaweyn iyo kuwo yaryar wilaayada jubbooyinka ayaa guddi gaara u xil saartay tartanka sixitaankiisa iyo sidii loo kala saari lahaa tartamayaasha saddexdii qayb ee uu tartanka ka koobnaa tartamayaal ka kala socday degmooyinka jilib jamaame bu'aale saako iyo kismaayo ayaa kasoo qaybgalay tartanka raxmatan lilcaalamiin dhowaan degmada jilib ee xarunta wilaayada jubbooyinka waxaa lagu qabtay xaflad weyn oo gabagaba u ahayd tartankaas xafladan oo socotay muddo laba maalin oo xiriir ah ayaa lagu qabtay howl si weyn loo diyaariyey laguna qurxiyey boorar iyo shacaar muujinaya hadafkeeda iyadoona qayb weliba oo ka mida lagu xardhay raayada towxiidka ugu horeenna xafladda waxaa lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم intaas kadib mid ka mid ah guddigii tartanka ayaa soo jeedinaya ujeeddada loo qabtay tartankan iyo qaabkii uu dhacay هدفك كواد وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى بدفاع حبيبه وصفيه وخليله محمد صلوات ربي وسلامه عليه waxaa lagu dalbaya musaabaqada iyo tartanka waraalagelin alle oo lagu difaacayo xabiibkiisa muxamedin salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh hadafka labaad waa taxriidu lummati alislaamiya cumuuman washacbi asoomaaliyi almuslimi khusuusan bidifaaci nabiyihim muxamedin salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh hadafka saddexaad waa taxfiizu almujtamaci alislaamiy alqaadini fi wilaayati jubba alislaamiya bitadwiiri haqaafatihim nabadoon yaxya waxa uu ka mid ahaa guddigii tartanka gaar ahaan qaybta gabyada soomaaliga halkaas ayuu isna ka hadlay anigu ma gabyo laakiin raggii gabayaqaanka ahaa waxay u kala qaadqaadi jireen oo yar hakad gelin jireen lix qaybo malawa lay wada afgaranaya markaan hakad leeday hakad jooji weeyaan ninkuu markuu gabyayo lix qaybood hadduu soo geliyo waa yar la hakiya kow waa in ninku xarafka uu ku bilaabay aanu ka leexanin dilqaaf gelinin xa hadduu ku bilaabo xaadi ku dhammeeya laba waa inaanu ku calaacalin oo ninku markuu gabyayo gabay calaacala soo gelinin saddex waa inaanu meesha liifku saaran yahay ka bedelin oo meel kale u bedelin
markan waxaa si toos ah loo gudagalay bandhiga qayb ka mid ah tartankii dhacay waxaana lagu bilaabay gabyada soomaaliga iyadoona xafladda ay goobjoog ahaayeen qaar ka mid ah raggii tartamayey oo ka kala socday degmooyinka wilaayada jubbooyinka halka intii aan u suuragelin inay goobta soo xaadiraan gabyadooda laga dhagaysanayey shaasheed weynna oo ay wilaayada kusoo kordhisay howlkii xafladda ee degmada jilib ugu horeyn gabayga idinku soo maqan waa abwaan abuu caaisha oo tartanka ka galay kaalinta koowaad geesigii waxyiga loo gartee dunida gaadhsiiyey ee shirkiga geesaha ka guuray guud wuxuu yahayba naxaariista geesta midkii gacanta loo saaray naxaariista geesta midkii gacanta loo saaray garadaawa adiga rasuulcay ku soo gamaaye adaa gaabsan waayoo xumaan soo gufaactamaye godlib ah adaa galay abees cilla gubanaya adigaayo xaskuuxi iyo jeru soo galaye faransiis xageed gaali risaas baa ku
markaana waxaad ku soo dhowaataan gabayga abwaasiya oo galay kaalinta labaad mursalkay garafayn hayaan garacyaada goostay khalqiga guud gargaar inuu yahay gaala way garahne mustafaha waxay ogu gateen wacolgaamuraaye nabigana ilaah baa gallaaday waana gul wadee waxba cadowgu kama goyn karaan abid ha guxaane ammaan aan la gaadhaynin buu siiyey guluuye inkastoon ab laagu goobi karin waan ka gaabsadaye sirada gadaal ogu noqo wadka geyixiye
sidoo kale abwaan macali maxamuud isna kaalinta labaad ayuu la galay abu aasi ah gabaygii uu tartanka u soo diyaariyey ayuu isna halkaas ka jeediyey faransiiska faasuqa ahee feenannaabigeenna ee ceeb la soo fuulay iyo faraa xumaan oo dhan foolxumow makroon iyo kuwa faraa caddaanyeera ficil xumaadi reeluud kuwii dunida fiidgeeyey ee filinka soo duubay ee geliyey facebooka fikrad male fircoon iyo wixii fideynay diintiis nimankaas furqaantiyoo dafiray faraacyadii diinta farxaanow rasuulkii ninkii diiday ficilkiisa ee ceeb la soo faydan oo fiirsa hadalkee
dhegaystayaal waxaynaga xusuusinahayn kelimaadkii laga jeediyey munaasabadana ay ahaayeen kuwa aad u fara badan qaybta ka hartee munaasabada caawa ayaan barnaamijka dhow waxaa inshaa allah idinkugu soo gudbi doonaa culays weyn oo dhanka amniga ayaa waxa uu soo wajahay rakaabka iyo gaadiidleyda ku safra inta u dhexaysa magaalooyinka beledweyne iyo matabaan ee gobolka hiiraan kadib markii halkaa ay kooxo hubaysan dilaal ka geesteen waxaa lagu warramayaa shalay in qof lagu dilay inta u dhexaysa beledweyne iyo matabaan saddex kalena lagu dhaawacay dadkaasi ayaa la sheegay inay saarnaayeen gaari rakaab oo dhabaha loo galay dhawaanahan dilal ayaa halkaa ka dhacayay iyadoo maalmihii tegey laba qofood oo kale lagu dilay deegaano ka agadhow bacda waxaana la sheegayaa in dadka la dilay ay saddex ruux gaarayaan gaadiidleyda ayaa waxaa soo wajahday cabsi daran iyadoo rakaabkuna sidoo kale uu yahay waxaana wararka qaar ay sheegayaan in waddada isku xirta beledweyne iyo matabaan shaqadeedii ay istaagtay kooxo hubaysanoo dableeya oo baadiyaha ka imaanaya ayaa la sheegay inay yihiin cidda dilalka iyo dhaawacyada geysanaysa ee gaadiidleyda dhabaha u gelaysa wakhtiga dowladda federaalka ayaa sii dhammaanaya iyadoo shir ka dhana madaxweynaha kursiga isku dhejinayana loo aaday magaalada garowe shirkaasi oo ay qabatay amaba qabanqaabisay hay-adda heritage ee maraykanka laga leeyahay ayaa waxaa la sheegay inaan lagu casuumin xubnaha dowladda federaalka ah inta badan xubnaha mucaaradka ayaa halkaa isugu tegay sidoo kale waxaa jooga madax ka tirsan maamul goboleedyada madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo oo doonaya in kursiga uu kusii fadhiyo ayaa wadnaha farta ku haya asigoo eegaya shirka wixii ka soo baxaa cabdiraxmaan odawaa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegaya amaba ka warramaya waxyaabaha maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalk iskumaan dhaafsan yihiin heshiiska doorasho waxaa la isku haystaa saddex qodob oo muhiima saddexda qodob caqabadaha ugu waaweynna waxaa ku ah maamulka madaxweynaha uu horkacayo qodobka koowaad waa guddiga doorashooyinka oo laga soo buuxiyey xubno bulsho rayda xubno shaqaalo raydan ka wadaa iyo xubno hay-adda nabad sugidda aad iyo aad loogu tilmaamay murashaxiinta iyo dowlad goboleedyada qaar ka mida waxay codsadeen in gudiyadaas arrintooda wax laga bedelo laakiin maamulka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ilaa hadda ku adkaysanay qodobka labaad ee laysku haystana waxay tahay qodobka ku saabsan gedo maamulka doorashooyinka waxaa loo dhaadhiciyey heer dowlad goboleed dowlad goboleedka jubbaland oo ka war haysana kama taliso magaalooyinka uu hoos yimaada gobolka gedo intooda badan waxaa gacanta ku dhigay ciidamo iyo dadka amar qaata madaxweyne farmaajo asigoo hadalkiisii wata waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka aanu doonaynin marnaba in doorasho uu qabto islamarkaasina wadahadalladeedii ay joogsadeen waxaad ka war haysaan in dalkii oo wax doorashaa oo ka socotaan la arag ififaalihii doorashadana xataa wadahadalkeedii inuu istaagay oo hadda dadkii soomaalida ahay intoodii mucaaradka u badnaay iyo in kale oo taageersan ay garowe isaga waraysanayaan ayihii dalka dowladdiina inteeda badneed halkan joogto oo aysan diyaar u ahayn inay dadka la hadasho waxaan madaxweynaha iyo ugu baaqayaa inta la shaqaysa waddanka doorashadiisa madaxweynaha mandateki la siiyey wuxuu ku egyahay siddeedda febraayo haddii aysan muuqanin inuu u socdo sasaan doorasho sida uu hadda muuqatana wakhtigiisa uu qaadanayo uu ku qaadanayo caburin boob iyo inuu rabo doorashada inuu boobo inay u muuqan doonto inaan laga yeeli doonin farmaajo wuxuu jeclaan lahaa in kursiga uu isaga sii fadhiyo inta uu nool yahay waa haddii ay u suuro gashee dowladda federaalka ayaa afayaan ka dhigatay nin weriye ahaa maxamed ibraahim nuur macalimo oo mar u shaqaynayay idaacadda ingiriiska waayadan dambana urur saxafiyiin ay leeyihiin madax ka ahaa ayaa laga dhigay afhayeenka xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu magacaabay macalimo waxaana qoraal uu internet ku baahiyey uu ku sheegay in uu magacaabista xilka loo dhiibay aqbalay sannadihii u dambeeyey waxaa soo badanayay wariyaasha dhanka siyaasadda u xub siibanaya iminkana waa xubintii ganacsiga waa kan maxamed cali aadan oo soo jeedinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa qaar ka mida ganacsatada iyo bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga oo ka cabanaya bangiyada ku yaala magaaladaas waxay sheegeen in lacagahooda aysan kala bixi karin bangiyada iyagoona arrintaasi ay dhibaato ku tahay bulshada cabdi sheekh maxamuud baa laydhaahdaa saaka halkanaan bankigaran kanaan macaamil la leeyahay akoonkuna iiga furan yahay tan iyo jimcihii iyo khamiistii intaba bil waan ka waayey jeeg soddon kunaan u keenay jeeggaa tan iyo saaka waan la meeraysanayay lacag ma hayna bay idhaahdeen ma garanayna baabili ninkii gaadhaana wuxuu doona wuu ka helaa herer ninkii gaalaana wuxuu doona wuu ka helaa meeshan waxaa iyadoo lacagtii ay noo taalla inay carruurta iyadoo baqdo iskuulladii laga soo eriyo shaqaalihii noo shaqaynayay aanu u weyna waxaanu siinaa lacagtina ay noo taallo markaa sidaa shaqa joojin aanu imika waxaan dadka ugu dhibaa waxaan wax ka soo iibsadaa dadka miyiga dadka miyigu akoon ma leh waxba ma leh waxay goodhan basal baan ka soo iibsadaa basasha gawaadhidii ma geeyey gawaadhidii markaan geeyo lacagtii nasiib ay odhanayaan lacagtii lacag la'aani ma hayso maanta lacag waan haystaa laakiin dalkan ka soo saari ma waa buugag aan wataa lacagii noqon waa shaqa fadhiisin baa dhacday dhanka kale dadka danyarta ah ee ku ganacsada suuqyada magaalada hargeysa ayaa waxay sheegeen inay shaqola'aan soo wajahday shaqola'aanta ayay u sababeeyeen in sharikad ay awood u sheegatay taasoo caqabad ku noqotay ganacsigooda war kii gaadhiga waday war intii oo laysku daba nooli war markay dumarkaasi waxa yar soo iibsadaan ee ay soo wadaan ummaddaa caanaha ummaddaa wax iibinaysa iyay wax kaga iibsadaan waxay leeyihiin rajooyin waxay leeyihiin midaan waxba haysan anintu adhiilahaasaan ahay caleentaa neefka u gurtaa markaa shakhsi qudhay inuu maalinkan maantaa ceesho xaq looba laha kaa xoogroonna meesha ma taallo waar dadkaa masaakiintaa waar hoosoo loo eego waxaanan iskugu yeedhnay cabasho jirta awgeed oo kas ka jirta qaybtii muuska qaybtii dhaynayaasha qaybtii xamaalinta muruqmaalkii wixii oo dhan baa layskugu yimid niman sharaayigoo waaweyn ayaa muuskii ku soo noqday muuskii way tafaariqaynayaan gacmihii badnaa ee meesha ku jiray ayaa ka baxay la shaqaynay ma gacmihii badnaa ee meesha ku jiray ayaa ka baxay hal nin baa doonaya intuu etoobiya ka keeno inuu hargeysa ku tafaariqeeyo uu xabad xabad dukaan dukaan ugu dhigo waxaasina wax la aqbali kara ma aha xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa